Maalinta caalamiga ah ee ka hortagga tubaakada ayaa la xusaa kow iyo soddonka bisha May sanad waliba. Waa maalin uu soo agaasimay Ururka Caafimaadka Dunida ee WHO si loola dagaallamo halista tubaakada ay ku hayso nolosha aadanaha oo idil iyo dunida. Maalintan waxaa si gaar ah diiradda loo saaraa wacyigelinta bulshada si ay uga hortagaan ama uga fogaadaan isticmaalka tubaakada, loogana hortago dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha isticmaalka tubaakada. Maalinta caalamiga ah ee ka hortagga tubaakadu waxaa la aasaasay sanadii kun sagaal boqol toddoba iyo siddeetankii, iyada oo WHO ay dooneysay in la xoojiyo dadaallada lagula dagaallamayo cudurrada ay markaasi sababto tubaakada, sida kansarka, xanuunada wadnaha, iyo neef-qabatinka joogtada ahi. Ujeeddada maalintani waa in la wacyigeliyaa dadweynaha caalamka oo idil, in loo sheegaa dadweynuhu halista tubaakadu ay leedahay, in la dhiirrigeliyaa ka tagista tubaakada oo micnaheedu uu yahay kuwa ka tagay in dhiirrigelin loo sameeyo, sidoo kale in la taageero siyaasadaha xakameynaya guud ahaan isticmaalka tubaakada. Ujeeddooyinkaasi ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee maalinta ka hortagga iyo ka tagista khatarta tubaakada kow iyo soddonka bisha May. Soomaaliya, inkastoo aynan jirin tiro-koob sax ah, haddana isticmaalka tubaakadu ayaa sii kordhaya, gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka ku nool magaalooyinka, waxaana caadi noqday gadista tubaakada, kuwaasi oo bulshaduba ay ku gadaan qeybaha kala duwan ee waddooyinka, iyaga oo ganacsiyo yaryar iyo meherada ka samaystay. Halista tubaakadu ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed waxaa ka mid ah khatarta caafimaad oo ay sababto tubaakadu, kansarka, cudurrada sambabada ku dhaca wadnaha, iyo xanuuno la mid ah. Dhaqaale burbur ayaa ka mid ah halistu. Dad badan ayaa maalintii lacago waxa ay ku bixiyaan sigaarka si ay u soo iibsadaan, halkii ay u isticmaali lahaayeen waxbarashada ubadkooda, waxbarashadooda amaba cunto. Saamaynta qoyska. Qofka caba sigaarku waxa uu saamayn dheeraad ah ku yeeshaa caafimaadka qoyskiisa, sida xubno qoyskiisa ka mid ah si gaar ah carruurta iyo haweenka uurka leh. Tubaakadu waa sababta ugu weyn ee cudurrada neefta ku dhaca, kansarka afka, dhuunta, iyo wadnaha. Waa muhiim in qof kasta uu fahmaa in hal sigaar uu waxyeello u geysan karo jirkiisa oo idil. Maalinta caalamiga ah ee ka hortagga tubaakada waa fursad aan dib ugu eegno doorka bulshada aynu ku leenahay ee dhanka ka hortagga iyo ka digista khatarta tubaakada. Aan u midowno sidii aan u dhisi lahayn jil caafimaad qaba isla markaasina tubaakada ka fog.
wallaahi way kooban tahay sidaa isleeyahay inta aniga minaha ani badanaa dhalinyarada waa ku dhex jiraa oo ma ka dhex baxo anoo wax bartay xataa dhalinyarada aada ugu dhex jiraa niyow dhalinyarada waxa ugu wacan ee daraaga baloodaadka iyo dhafarka tirada badan ugu wacan waa shaqo la-aan qofka bini aadamka a maskaxdiisa haddii iyo jirkiisaba ay shaqaynayaan maskaxdiisa byhof ma u shaqaynayso micnaha laakiin haddii uu markuu soo baxo meeluu ka shaqayhaynin maanta da meel soo fadhiisto aan waxaynin beri aan meel soo fadhiisto waxaynin beri dambe aan soo fadhiisto waxaynin maalinta dambe micnaha naftii shaydhaanka waa meeshii xumeed ay ku jiidanayaan meeshii xumeed ay ku jiidanayaan soo marka in dhalinyarada loo sameeyo balaan oo degmo ahaan gobol ahaan balaana loo kala sameeyo la kala qorsheeyo la kala jeediyo la mashquuliyo micnaha dhalinyarada wixii dhan wax lagu mashquuliyo xitaa seminaaro oo aan micnaha nafsadooda lagu dhisaayo ha lagu mashquuliyo oo ay markanna maxamed axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaaladan waxa uu inooga sheekeynayaa dhibaatooyin uu kala kulmay mar uu isku dayay inuu isticmaalo tubaakada iyo waxa sababay inuu ka tanaasulo waayahay waad ku mahadsantahay inaad naga aqbashay inaan ku weydiino ilaa iyo dhowr su-aalood oo ku aadan isticmaalka tubaakada iyo waxyaabihii sababay inaad tanaasul ka samayso maxaad ku bilowday sigaarka cabistiisa maxaase kugu dhiirigeliyey inaad hadda aad isku joojiso waa maadsantaa adiguna noo ku dhawahay runtii sigaar cabista waxaan bilaabay anigoo aada dayeer waxaan la socday saaxiibo waaweyn waxayna ahaayeen dad inta badan ba caadistay inay cabaan sigaarka oona jeclaa anigana markaan la socday ayaga niideyda iyo maankayga meerkayga ma isiin jirin inaan sigaar cabo waayo ani waxaan ahaa qof wax soo bartay xagga diiniyan iyo xagga cilmi ahaanba kadib markaan maskaxdeyda ka shaqeysiiyey dadkaas maxay ahayn dad aniga waaweyn anigana waa ka yaraa dadkaas aday haday u badato aday dad waxay ahaayeen ugu yaraan midkiiba igeben laba sano ama saddex sano haddana ayaga siyaar cabista markay hayeen dad waxay ahaayeen soo dhameeyey iskuulka heer sare xitaa jaamacadba soo dhameeyey qaarkood haysta mastar diyaarsan yahay marka aniga waxaan markii ayaga aan ku biirayo waxaan taagnaa heerkeyga ugu dambeeyey ee fasalka form four markaa iskuulka dhameynayay maalintii ugu dambeysay imtixaanka dhameynayay anagoo ayaga anoo la faraxsan la qoslayo laba boodayo ayaa maalin mid mid mid mid mid saaxiibadii mid kamid ah igu dhiirigeliyey inaan caawisay dhakhtar cali abukar odoba waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta magaalada tani johar sidoo kale waa baxda caafimaadka ee magaaladan waxaynu weydiinay su-aalo ay ka mid yihiin waa maxay tubaakadu marka laga eego dhinaca sayniska iyo sidoo kale sida aragti ahaanba bini'aadamku ay uga falceliyaan marka uu sigaar kacabo wax kasta oo waxyeelee kara nafsadooda ee ugu horeyso cabidda tubaakada shiishada taasoo khatar nafsa ahaaneed maskaxeed jireed u geysan karta nafsad ahaantooda waana ku mahadsan raadiyo isnaay sida gaarka ay barnaamijka ugu casuumeen waxaan leeyahay howl adag ay ugeysay bulshada reejoor haddii aan gudagalo jawaabaha ku taxaluqa iyo su-aalooyinka tawaakada waa maxay tawaakadu marka laga eego dhinaca sayniska ama xiriir ma la leedahay tawaakada dhinaca sayniska jawaabta waxay noqonaysaa waa haa tawaakadu waa geed dabiici ah oo caleyntiisa laga sameeyo sigaarka shiishada iyo tawaakada la ruugo saynis ahaan waxay ka kooban tahay maadada loo yaqaano nakatiin taas oo si dhaqsi leh maskaxda u gaarta oo sababta in qofka oo ku xirnaado ama dhasha ku noqdo caado ka dhigto qofkan si joogta inuu isticmaalo tubaakada sidoo kale waxaa ku jirta in ka badan toddoba kun oo kiimik ah kuwaasoo ku jiraan kuwa sun ah iyo kuwa keena kansarka sideebo jirka bili-aadanka uga fircilaa marka uu qofku siyaar cabo jawaabta waxay noqonaysaa ama jawaabta waxay tahay markuu qofku uu siyaarka cabo